in ku badan afar dhalinyaro iyo fursado shaqo ku helan iskuulka global oo ee iskuul laga barado cilmiga kombyuutarka oo ku yaala magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan dhalinyaradan iyo weliba iskuulka kadhigaasi maadooyin shal gedisan iyadoona shaqada macalinimada iyo ku maarayaayana nololo tiito bashiir maxamed cabdiwaaxid oo ah maamulaha guud ee iskuulka global ee magaalada beledweyne weliba uusoo waramaya sida ka maamul ahaan iyo dhalinyarada uun ku faa-iideeyahayaan fursadaha shaqo oo iskuulka ku bahow welina uuse tilmaamay in intaan qeyb ku eta nidaamka shaqo abuurka markaasi dhalinyarada iyo kugubahayaan shaqo la-aanta iskuulka waxaan ka shaqaysan lahayo dhowr macalin oo aan aniga ka mid ahay macalin walba wuxuu dhigaa maadooyin ayuu dhigaa oo yani gaar ah sidoo kaleeto macalimiinta waxaa ku xulanaa macalinka inuu yaqaano maadada combyuuterka maadaama anaga iskuulka wax loo aasay ugu weyna tahay maadada combyuuterka marka macalinka hadii maadada combyuuterka yaqaano macalinka yani dhigi karo maadooyinka sida ayaa ku qaadayna marka taasi waa taa macadka lagu barto cilmiga combyuuterka waxaan udhaliyay in aan macalimiinta shaqalaysan waxaa weeye baahida yani loo qabo maadada combyuuterka oo aada weyn daraadeed iyo anaga fursadaheen aada u yaryihiin in dadka aan gaarsiino ama barno markaa saas aweeda macalimiinta u shaqeynaysan macalimiinta ku qaadana iskuulka haddii aa fiirino eegno taariikh la aasaasay waxaa la aasaasay laba kun toban iyo toddobadii iskuulka waxaa ka qalan jibsay ilaa iyo lix difcadood waxaan dhigta hadda arday kala duwan waxaan bixinaa iskuulka maadooyin kala duwan sida maadooyinka loo yaqaano office package hardware sidoo kale maadada multimedia waan bixinaa sidoo kale maadooyinka brograamka leyna waan bixinaa waan dhowaan kusoo darnaan bilaanay qaar kumid ee dhalinyarada fursada macalinimada ku helay iskuulka global ee magaalada beledweyne iyo weliba iyona ku waramana dareen shookiyeedin in hadda iyo helana shaqo nololo tiita iyo ka maarayaan walina iyo xuseyna intay haditaan qeyb ku etaan fursadaha markaasi weli wadanka ku jara waana etin in dhalinyarada ku faa-iideysadaan magacayga waa abdixkiin axmed maxamed waxaan ka mid ahay macalimiinta ka howlgasha iskuulka global institute of technology waxaan dhigaa combyuter basiska waan ku faraxsanahay inaan ka mid ahaado macalimiinta iskuulka global institute of technology waan ku mahadsantiin igu waa maxamed ibraahim cabdi waxaan ka mid ahay macalimiinta dhigta iskuulka global of institute technology waxaan ka dhigaa maadada programming language taasoo muddo dhow aan bilownay